waliba ay muddo ee garoonka diyaarado ee degmada xodor ku dareeray dayactir shalduba maadaama shirkado diyaarado iyo horey ay sheegeen in ilad jarta daraadi iyo diyaaradahan indega korna balse hadda waliba reedan bilaawadana duulimaadyada diyaarado yoona kooyo koran xili kasta hoologun reedan dayactirowka iyo weliba isku kaaladay maamulka gobolka kan degmada xudur iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yoona garoonka laa ka kordhi dhismayaal cusub oo horeynin ku jarna gudaashay gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tolaya weyba uuse sharaxaad ku biyey marhalado iyo hamarin dhismooyinka iyo dayactirka hadda laga suubi garoonka diyaarado ee degmada xudur markii hore timi waxaa garoonka garoon qadiim oo waaye oo waqti badan ma jari ilaa dowladii aadan dowladii maxayto oo maxamed siyaad la isticmaalay oo jariyahay laakiin masaafad u sahay wala siyad boolo mitirlahay wala oo dhaqabay markaas meel lahayna siyad bool yahayan dayaaryaalki wiina ma isticmaalo korin markaasaas daraadiye way qorshaysanay haddii ilaahay era inagna qorshahaasiita waa ku bedelno kowaalna laamikiila matirinus kowaal yaa qorshaysanay qorshadiis waa ayaa bilaabnay waana ka guulaysanay marka faahfaahinta may bataa steebkii lahamari i dadkii ku qiibgaadadi iyo maylaaraay shacabkii ku qiibgaadadi maylaaraay maamulkii mas wasiiradii ku qiibgaadadi intaas may fada inaan ka arbaabo arrinta maylaaraay yani aan inshaainka mahadnal markii horeysa may mahadnalay dadweynaha gobolka boqolka nool gaar ahaan degmada xudurka nool oo gaadiidka lahay gaadiid mucaawano eh oo shaqadiis maylaaraay araadi iyo qiibgaadka iyo maylaaraay saddex bilood shaqadan socotay sadeedii bilood ay socotay oon beeslaanka shaqeeyay tabaro abaabartoon dhiibidi taas horta marka hore uma hadnadaan markalan uma hadnadayay kambaniga hata wadada suubyahaayo kambaniga oo hata ka shaqeeyaha hudurka shaqeeyaha gobolka maylaaraay shaqooyinka wada usul eed iyagu inku caawi dhinaca teknolojiyadan inku caawi nagatoy ka tarabiil nagatoy baaburnato walal walaayahayan karaasho nicawiya macnaha yani yooleysyaan qarashleysyaan yadoo katarbiisho maydhara shilaasho maydhara unalagbiyanayo tawaro en taas maydhara eedyadinka mahanaye arintiyadaha eedalinka guuleysidi waana way maydhara farxad way geeka macnaha dowrad sidii lifadahan digaasa masaafada hatiya digaasa daarada way hadlam kilomitr inusu garoonka maydhara markii hore sadi kilomitr ahay lama kilomitr musa yaa hata suubini marka maynin dhamanaa maynin dhamanaa konton maynin dhamanaa shan boqol mitraanin dhamanaa ay xaal laakiin hadda suufay shanta waay inta hadda suubsan suufay shanta kaata haddii mayla extension suubaa dheeraad suubaana waqti dambe ku wala doon haddii ilaa tan kale may ma nagaane sidaas oo kale ma nagaane wasiirada ku qeyb galay wasiirka caafimaadka wasiirka caafimaadka qiiba ku jeesidi garoonka suubisay qiiba ku jeesidi wasiirka maydhare maadanta iyo biyaha oo koonfur galbeed mnra qiiba ku jeesideen dadweyne fara badan qiib ku jeesidi oo kitaba codeshadaal ha naqtay beese ha naqtay wal maydhara shaqaalihii garoonka shaqeeyey iyo gaadiidka dadkiiwada shufeeryaadki dhaqaalihii lisaayoon ku qiib galan marka saas daraadiya garoonka hata eediyeeda fayliyi wal hati ninka dhaman malawaan ha hirimi shaqadiisiisan dhamaati wadan hati geedka inta ku jeedaan mayla waa mahadnag iyo heerarkiin hamarni iyo garoonka sirihaay iyo dadkii ku qiib gaadidi haddii gaadiidka dadweynaha nagada fadi haddii hay-adda maylaaraay inta ka shaqeysa kambaniga inta ka shaqeeya nagada fadi haddii maylaaraay nagada fadi maylaaraay qolo kale imaan nagada fadi mayn sheegana dadweynaha ka nool gobolka boqool iyo dadweynaha ka nool maylaaraay soomaaliya oo dhan laakiin markii geedka danaha kuhirinta garoonka hudur weelweelma le wal alla walaayo sufaraha ku diji koro dowlad wiinate masyaraate ha ku diji koro tanweedaate maylaaraay adeen gubaani haddii ilaahana